dhinac kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maanta gaadhay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ujeeddada safarka ayaa ah sidii uu ra-iisul wasaaruhu ugu kuurgeli lahaa xaaladda abaaraha iyo dhiirigelinta ciidamada dowladda ee dagaalka kula jira maleeshiyada al-shabaab wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray beledweyne
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ujeedada safarkiisa ku sheegay sidii dhiirigelin iyo garab istaag uugu muujin lahaa ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanka oo si geesinimo leh ula dagaalamay guulo waaweynna ka soo hoyey dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiskiisa socdaalka ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ku heliyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada sida arrimaha gudaha qorsheynta iyo caafimaadka iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya soo dhoweyn aada u heer sarreysa ayaa loogu sameeyey hoolka shirarka gobolka oo loogu diyaariyay boqolaal shacabka beledweyne ka mid ah ra-iisul wasaaraha ayaa kulan la qaatay qeybaha bulshada waxaana uu ka dhageystay baahiyaha ay dadku qabaan iyo baaxadda abaarta deegaanka ka jirta shacabka magaalada ayaa qaarkood aragtidooda ka dhiibtay imaashiyaha beledweyne ee ra-iisul wasaare xamse waan soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaare xamse safarkiisa waxaan aragnaa safar kheyr qabo insha allah in wax badan qaban doonaan rajaynaynaa maadaama oo yahay ra-iisul wasaarihii noo yimid shan sano kadib markii laga reebo ni rooble iyo xascali kheyre waana ra-iisul wasaarihii safarkiisa ugu horreeyey oo yimaado magaalada beledweyne waxaan leenaha ku soo dhawow waxaan ka filinaynaa wax badan maadaama gobolka oo haraadiyey colaado fara badan inay haraadiyeen abaaro ay ka mid tahay hadda abaaraha jiro ee ka jira gobolka oo sanadigan dambaan roob si fiican loo arag dadkan maamulka hadda lagu murunsay oo kaleeto oo hirshabeelle inuu asna wax tabashada aan tabanayni iyo dhibka ka taagan xallin doono waxaa kalaan filinayn insha allah shilin soomaaliya maadaama gobolkan ka shaqaynayn dhowr toban sano waxaan rajaynaynaa asna inuu xaggaas shilin soomaaliga ama lacag loo sameeye ha noqoto ama lacag cusub ha noqon doonto in asna wax ka bedeli doono haddii aan leedno iyadoo labadii kun shan iyo tobankii ra-iisul wasaare waddankan yimaada ugu dambeeyey cumar cabdirashiid cali sharma arke labadii ra-iisul wasaaro hadda isaga dambaydo xilliga farmaajana aynaba soo istaaginba gobolkan sideedaba cagta ayna soo dhiginba farxad gooniyay u tahay annaga noo tahay dadka ree hiraan haddaan nahay bir tiir weyn oo na hortaagnaa ayaa jabay maanta waa soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaaraha waxaana kusoo dhaweynaynaa weliba si qalbi furan oo farxad leh halkani waa halka soomaaliya haddii halgan uu ka bilowdo dhammaan ka geesi ka gees uu camimo hadii dhibaata ka dhacdana dhibaatadaasu soomaaliya waa camimtaa dalka soomaaliya xurnimada meesha ka qaatay meeshii laga keenay meeshaan waa waxaan ognahay dowladdii maxamed siyaad barre markii shacabka soomaaliyeed ku kacaayeen halkii sida saxdaa loo kaco shacabkooda qoryaha ka qaateen hiiraan waa maantana waa aragtaan marka hiiraan madaxda soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa dadka soomaaliyeedna aan u sheegaynaa dowladnimo iyo waxaan hiiraan ka bilaabano inaysan meel kale ka soco karin dadka beledweyne ayaa u arkay safarka ra-iisul wasaare xamse fursad indhaha caalamka loogu soo jeedinayo dhibaatada gobolka ka jirta sida abaarta iyo colaada u dhexaysa dadka deegaanka iyo kooxda al-shabaab ra-iisul wasaare wuxuu u yimiday oo waxyaabo dadka soomaaliyeed dan ugu jirto waxaana is leeyahay inay kow ka tahay maaragtay waxyaabahan xasaasiga ah ee gobolka taagan ay kow ka yihiin dagaaladan iyo howlgallada socdo iyo maaragtay abaaraha oo dadkan ku dhuftay oo halista maaragtay gaarsiiyey labadaas arrimoodaa umalaynaya inuu u yimiday waxaana is leeyahay kolley un waa un arrintaas inuu wax ka xoojiyo tan ugu weyn iyo faa'iido kaloo meesha ku jirtoo ah in uu u yimiday maaragtay dad muddo ayna dad mas-uuliyiina u imaanin muddo dheer wax magaca ra-iisul wasaare ku socdaa muddo siddeed sano ka badan ka hor ayaa ugu dambeysay magac madaxweyne wax ku socdana waxaan umalaynayaa xasan sheikh oo muddo la joogay iyo muddo kooban oo farmaajo uu meel biyaa intuu dhex istaagay u ka laabtay taasna waa mid farxadeed oo aada u weyn ah laakiin labada arrimood oo aan hore usoo sheegay ayuu halkaa u yimid ra-iisul wasaare
say ila tahay maashihiisa iyo waxa dadka reer hiiraan iyo soomaaliya o dhan ugu jiro guud ahaan gaar ahaan dadkii dagaalka u qabsaday faa'iido noocaa ugu jirto waxaa maanta farxad ah marka in ra-iisul wasaarihii dalka u yimaado laakiin su-aashii la isweydiin karaa waxay tahay dhibaatadii dadka shacabka meeshaas ka jooga gaartay iyo dhibaatadii dadka soomaaliyeed dhibaatada haysato wax noocaayo ka qaban karaa imaashiisu waxay ila tahay anigu haddii dalka soomaaliyeed oo dhan uu dagaal horta ka wada bilowdo oo gobollada soomaaliya o dhan dagaal uu ka bilowdo waxaan aaminsanahay in wax laga qaban karo laakiin gobolka hiiraan keliya ah xabadda ka socotaa soomaaliyada kaleetana waxba kama socdaan in wax looga qaban karin arrinkaas u malayna midda kaleetoo jirto ee dadkii shacabka ahaa ee deganaay ee cadduunka ama cadduun waxaan ka wadaa remiiga ahaa meeshii dagaalka uu ka dhacay oo matooradii laga gubay oo raashinkoodii la gubay oo xoolihii laga barakiciyey oo meeshii ku hoyhoygii laga gubay waa soo daahay ninka dawladdu waa soo daahday laakiin haddii hadda ay isku dayaan inay si deg dega wax ugu qabtaan boqolkiiba soddon inay ka jawaabi karaan ilata ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa maalmihii ugu dambeeyey howlgallo ka dhan ah kooxda al-shabaab waxay ka wadeen qeybo gobolka hiiraan ka mid ah iyagoo deegaano dhowr ah ka saaray kooxda al-shabaab wasiirka gaashaandhigga cabduqaadir maxamed nuur iyo taliyaha ciidamada dowladda sareeyo guud odawaa yuusuf raage ayaa hore u booqday qaar ka mid ah deegaanadii ciidamada dowladda ay ka qabsadeen kooxda al-shabaab ee gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne